barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsana kheertana dhegaysanaysaay waa maalin khamiisa shan iyo tobanka noofembar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah magaalada laascaanood oo laga furay goob xirfado shaqo loogu abuuro dhallinyarada
farsamadan aad bay u soo jiidataa subax walba qaar baa noo yimaadona idhaana bara dee in badanna arday badanna halkan waanu ku tababaraa markaa subax walba wallaahi wakhtiyaanu hargeyse ka imanaynay kolley waxaanu islahayn dadka way ku adkaanaysaa farsamadani markaa markaan soo bandhignay bilac baa soo jiidatay dee aad iyo aad iminka isbeddel weyn baa ku yimi waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaraha howlgal nadaafadeed oo iskaa wuxu qabsa ah ka bilaabay magaalada boosaaso kaalmihii heesaha ayaanan ka marnayn barnaamijka
qodobadaasi iyo ciyaarihii iyo dabcan qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee v o eda marka horese warkii dunida
safkii ugu horreeyey oo ka mid ah kumanaan muhaajiriin ah oo iyaga oo cagahooda maalaya ku soo wajahan xuduudda koofureed ee dalkan maraykanka ayaa arbacadii shalay gaaray magaalada tiyuwana ee xadka dalka mexico ilaa iyo siddeed boqol oo isugu jira caruur haween iyo rag ayaa hadda ku sugan magaalada tiyuwana qaar ka mid ah oo dadkaasi muhaajiriinta ah ayaa sheegay inay joogi doonaan halkaas si ay u sugaan kooxda kale ee muhaajiriinta ah muddo bilooyin ah ayay ku qaadatay in ay tiyuwana gaaraan kadib markii ay ka soo carareen rabshado iyo faqri ka soo barabixiyey dalal ku yaala bartamaha amerika haba ugu darnaado dalka honduras ku dhowaad afar kun oo muhaajiriin ah oo hadda socod ku soo maraya inta u dhexaysa gobolka sanara iyo magaalada tiwana ayaa lagu wadaa inay xadka mexico soo gaaraan maalmaha soo socda dadkan ayaa raba in ay maraykanka ay kasoo galaan xadka uu la wadaago dalka mexico madaxweyne donald trump ayaa cambaareeyey muhaajiriintan islamarkaana xadka u diray kumanaan ka mid ah milatariga si ay uga hortagaan muhaajiriintani macallimiinta dalka iiraan ayaa maalintii labaad ku jira mudaharaad shaqa joojina iyagoo ka cabanaya lacagta ay ku shaqeeyaan oo aad u yar marka la barbar dhiga nolosha waddanka macallimiinta ayaa sidan oo kale shaqa joojin u sameeyey bil ka hor balse waxay tilmaameen inaan waxba laga qaban cabashadooda macallimiinta qaarkood ayaa sawiradooda lasoo geliyay baraha bulshadu ku xidhiidho iyaga oo sharaxaya cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii xaaladani sii socoto bishii sebtembar ururka xuquuqal insaanka ee dalka iiraan ayaa warbixinay soo saareen ku sheegay in xukuumaddu ay ka gaabisay xuquuqda shaqaalaha rayidka
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkii caalamka ayaad dhegeysateen halka aad kala socotaanna waa v o a qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa xaafado ka mid ah magaalada ka bilaabay olole iskaa wax u qabso ah oo dhinaca nadaafadda ah yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso kasoo diray
dhallinyaradan ayaa isku bahaystay ka shaqaynta dib u soo noolaynta xaafadooda bilicda sidoo kale dhallinyaradan ayaa sameeyey nadiifin ku saabsan waddooyinka iyagoo sidoo kalena ka shaqaynaya amniga xaafadooda maadaama magaalada boosaaso xilliyada habeenka ay ka dhacaan furashada moobilada waxayna dhallinyaradani ku weergelinayeen taliska booliiska cidda habeenkaasi dhallinyar ahaan kusoo biirta xaafadooda oo aysan garanaynin dhallinyaradan ayaa waxaan weydiiyey hawsha ay halkan ka qabanayaan iyo weliba waxaa ku dhaliyey anoo ah cabdishakuur cali cabdishakuur oo ku hadlaaya afka xaafadda labada xaafadood kowda luuliyo iyo wadajir oo maanta isu raacay inay ka shaqeeyaan midnimada iyo amniga iyo mataqaanaa wanaagga dalka waxaa weeye waxaa ujeeddaan saa ujeeddaanba waxaa joognaa waddada maqaska waxaana ka qabannay waxyaabo badan oo hore oo yacni la taaban karo oo qurxinah maantana waxaa u nimi inaan ka qabanno baabuurta yacni say u maraayaan qaababkay u maraayaan inaan kala tusno oo aysan shilal ka dhicin alxamdulilah waana ku guulaysannay waxaa weeye si fiican bay shaqadaasi noogu socotay waana noo soo dhammaatay sidoo kale cabdi cali oo isagana ka mid ah dhallinyarada wadajir ee maantay sameynayey nadiifinta waddooyinka ayaa sheegay inay kasii shaqayn doonaan hawshani hadlaya marka hore afka xaafadda run ahaantii maanta dhallinyarta yararka waxaan dhammaantood aan isugu soo wada baxnay in aan macnaha halkaa maqaska inaan hawl adag ka qabanno hawshaasoo aan markii horena u taagnayn iminkana aan u taagannahay mar walbana waxaan diyaarunaha inaan dalka yaga dhisno waxaanu taagannahay wakhtigii aan dalka yaga dhisan lahayn aan maskaxdayaga iyo muruqayagabaan dalka yaga siin lahayn sidoo kale nabadoon cabduqaadir axmed xarago ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarka magaalooyinka isagoo sidoo kalena baaq kale u diray dhallinyarada kale ee xaafadaha boosaaso ee dhallinyarada labada xaafadood kowda luuliyo iyo iyo wadajir oo weliba laysku wada yidhaahdo laanta hawada ee laba xaafadoodoo awal waxay ahaayeen ee qaabo badan ee runtii u macaamili jiray oo dhallinyarada rabshad baa ka dhexdhici jirdhay howlo badan bay soo mareen laakiin hadda ee waxa lagu midoobay oo laysugu yimi inay horu mariyaan ee degmadooda iyo dalkooda waa ilaahay mahaddii een maanta inay isku duuban yihiin sidaasoo kale baan u rabnaa xaafadaha kalena inay shaqooyinka nooca kana ilaahay idinkiis ay ay bilaabaan maskaxdooda laga koriyo oo dagaal iyoiyo mushkulad iyo cilaaq ilahay idinkii maanta way way dhammaatay xaafaddiina waa u jeedaan gacmaha laysqabsaday xaafadaha kale ku mashquulsan dhibaatooyinkaasna waxaan leeyahay dhallinyaroy ka tanaasula u soo jeensada magaalooyin yacni xaafadihiinna sidaad bilicdooda uga shaqayn lahaydeen layrarka ugu xiri lahaydeen laamiyada iyo sidii ee magaranaysaa sida tanoo kale ay u hagaajin lahaayeen sidii magaranaysaa jidadkiinna aad dhagaxa uga qaadi lahaydeen sidii aad waayeelkiinna iyo ciroolihiinna iyo caruurtiinna aad u dhaqaalayn lahaydeen sidii aynu isaga caawin lahayn dhammaanba hab nololeedka ee bini'aadanku uu ku noolaado in dhammaan aad xuquuqul insaanka aad ilaalisaan xuquuq baan isku wada leenahay xuquuqul jaar baan isku leenahay xuquuq bini'aadanimaan isku leenahay mid derisnimaan isku leenahay mid ma garanaysaa xigaalaan isku leenahay mid ehelnimaan isku leenahay mid yacni waalidnimo iyo walaalnimo iyo waxa bini'aadan yahay baynu nahay saa darteed isuma quuro inaan dhibaato dhexdeenna ka samayno isuma quuro waxaan rabnaa wanaagga aad maanta keenteen inaad dhaxalgelisaan si kastaba ahaatee waddada laamiga ee magaalada boosaaso waxaa xilligan ka jira burbur xooggan oo soo gaaray iyadoo marar badan ay cabasho ay direen dhallinyarada gaadiidka wada oo baabuurtooda ay kaga cilowday waddooyinkaasi dhallinyaradan ayaa iskood isku xilqaamay hadda waxa ay bilaabeen inay carro ku shubaan waddooyinka si gaadiidka ay u maraan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
magaalada laascaanood waxaa laga furay goob lagu tababaro koruqaadista xirfadaha dhallinyarada si ay u shaqaystaan goobtan waxaa si gaara dhallinyarada loogu baraa nashqadaynta guryaha gaar ahaana ganjalooyinka amaba dayrarka waryahayaga cabdikariim olol ayaa warbixintan ka soo diray magaalada laascaanood magaalada laascaanood ayaa laga furay goob lagu tababaraya dhallinyarada kuwaasoo xirfadooda kor loogu qaadayo waxaana magaalada hargeysa ka yimid dhalinyaro si weyn u yaqaana qaabka loo nashqadeeyo guryaha iyo samaynta ganjeelada si ay xirfad ugu abuuri lahaayeen dhalinyarada magaalada laascanood xaruntan ayaa waxay tahay mid ay dhalinyaradaasi ka faa-iideysanayaan si ay u heli lahaayeen waxbarasho dhanka xirfadaha gacanta si ay noloshooda ugu maareeyaan cabdinaasir cabdilaahi warsame waa mulkiilaha xaruntaasi waxa uu sheegay in dhalinyaro uu ka keenay magaalada hargeysa ay tababar u fidinayaan oo xagga wax soo saarka dhalinyarada laftigeeda dhalinyara kasoo baxaysa waxbaranaysa nimankan ka shaqaynaya waa niman macalimiina oo injineeriin oo hargeysaan ka keenay maxay ku dhiirigelinaysaa dadka kale idiin arkayaan marka waxaan rabaa oo kulley arrimahay kullisi ka mid ah in dee magaalada bilicdeeduna soo baxdo dhallinyarana soo baxdo farsamada magaalada ay marka dambe la hadho xirfadan aad soo kordhiseen iyo ganjeeladan aad samaynaysaan ka waran qaabka aad u samaysaan iyo sidaad uga faa'iidaynaysaan magacaygu waa yuusuf aadan ibraahin farsamadan aanu soo kordhinay dee horta waa farsamahan gobolka laga aqoona cajiiba waxaan u malaynayaa inay farsamo wacan inamaduna ay ka faa'iidayaan inamaanu ku tababaro xirfadda cajiibaanu soo kordhinay inay noqon doonto annagu waxaanu ka shaqayn jirnay markii hore hargeysa markii dambena walaalkan ibraahim oo isna yemanka yman yeman ka shaqayn jirayna adugu farsamadan bar buu nooga keenay xaggaa sacuudiga yeman dhulkaa dee reer laascaanood baan usoo bandhigaynaa maasha allah wakaa bal ka warran dhallinyarada idin timaada markaad tustaan sidaad u samaynaysaan ama kuwii hore u yaqaaneen xirfadan ganjeelada iyo farsamayaqaanimada aad samaynaysaan oo kale ka warran bismillah wallaahi aad bay ugu dhiiradaano farsamadan aad bay usoo jiidataa subax walba qaar baa noo yimaadona idhaana bara dee in badanna arday badanna halkan waanu ku tababaraa markaa subax walba wallaahi waqtiyaanu hargeysa ka imanaynay kolley waxaanu islahayn dadka way ku adkaanaysaa farsamadani markaa markaanu soo bandhignay bilic baa soo jiidatay dee aad iyo aad iminka isbedel weyn baa ku yimi noocan inoo muuqdo oo kale qaab noocee buu u samaysan yahay ganjeelka noocan oo kale aad u farsamayseen
noocan iminka waxaanu saaray shiidkii etoobiyaanka loo yaqaanay laakiin haddana shiidkii waanu ka gedinoo de waanu kasii qurux badnaysiinay oo markaa waa kaa de casri noqday waxaan kaloo dee nashqad kale aad moodo gurigii washington inuu ku jiro yeman baad kusoo barateen xirfadan gacanta lagaga shaqaynaya ee qurxinta guryaha iyo ganjeelada halkan laascaanoodna waad keenteen bal ka warrata magacaygu waxaa weeye ibraahim jaamac xamdulle horta farsamadan aanu wadnaa waa farsamo professionala markaa gobolada oo quraata gobollada oo quraata ma doonayno in gobol aan la tartanno yacnii heer caalami ayaan u baahan nahay inaan heer maxay waddamada caalamka aan la jaan qaadno waxyaabaha sida weyn aad xirfadda uga keentay maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah maxay ahaday iminkaba sidaad arkayso ganjeeladan oo kale workshopkan dee waxba kama maqna farsamada saa la iskugu celcelinayo aan tababaranana maxay ahaday dhallinyaro gobolka u dhalatay waxyaabaha sida weyn looga baahan yahay qofku markaad uu arko inaad tustaan oo kale marka hore qofka wax la barayo wax loo baahan yahay marka hore waa inuu naftiisa uu seefgarayn karo oo maxay ahaday qalabka oo kale sida loo qabanayo maxay ahaday marka dambe miisharmatiga halkaa looga bilaabo qofka marka ilaa uu gaarayo maxay ahaday inuu waxhindisi karo oo wax samayn karo qoraal la sameeyo oo laga yara fakaro nidaamkaasoo kale ma u shaqaysa haa bugaag badan ayaan ka diyaarinay maxay ahaday oo noo diyaarsan marba mar kasi dambaysa sida aan u diyaarinayno aan maxay ahaday sistamada shayga cusub ilaa lasoo hindiso maxay ahaday shayga qalin lagu soo qoro oo xisaab xisaabtiisa iyo wixiisa oo dhan loo dhammaystiro unbaa shayga la samayn karaa dhallinyarada oo kale waxaa la yidhahdaa xirfadda ka shaqaynta gacantu aad bay ugu yartahay oo camal la-aan fara badan baa jirta laakiin dhallinyaradu waxay u baahan yihiin dhiirigelin badan oo maxay ahaday la dhiirigeliyo inay farsamada bartaan maxay ahaday marka qofka haddaan aan wax loo tilmaamin amba aan wax loo sheegin oo waxaan inay wax noqonayaan aan loo sheegin maxay dee dhallinyaradu dee iskuma dayeyso waxayna soo bandhigayaan farshaxan aada u qurux badan gaar ahaan guryaha iyo qaabka loo sameeyo ganjeelada dhallinyarada tababarkani bixinaysa ayaa qaarkood waxay ka yimaadeen magaalada hargeysa oo ka yimid wadanka yeman cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
aad buu mahadsan yahay cabdikariim olol haatana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa waa heestii heshiis iyo codka fanaanka cabdiqaadir shigshig
Hoga dhaxdeedaad ku jirta
aan intaasi ku dhaafno codka fanaanka cabdulqaadir shekshek haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyey jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaan maanta diiradda ku saaraynaa waxaa waddanka marocco ka soconaya tartanka balm golf oo ah tartanka ciyaaraha golfka oo ay ka qayb qaadanayaan ciyaaryahanno da'yar oo soomaaliyeed kuwaas oo waddanka maraykanka ka yimid waxaana kala yihiin maxamed cabdirashiid oo afariy toban jira salmaan cabdirashiid oo saddex toban jira iyo sihaam cabdirashiid oo koy toban jira kuwaasoo dhammaantooda walaala ah waa tartankii labaad ciyaaraha golofka ay ka qayb galeen kii hore ayay kaalinta shanaad galeen hadda kulmada ay ciyaareen ilaayo hadda waxa ay yihiin kuwo natiijo wanaagsan soo bandhigay haddaba si aan arrimahan wax badan uga ogaano ayaan khadka telefoonka ee dalka morocco kula xidhiiray afhayeenka xidhiirhka ciyaaraha golfka ee soomaaliyeed somali golf association maxamed cali nuur americo oo sidoo kale ah ciyaaryahan dhiila golfka waxaana weydiiyey bal marka hore inuu sharxaddi naga siiyo ciyaarahan golfka ee ka soconaya morocco
tartankan waxaa layihahdaa tartanka ciyaaraha golfka ee pan arab championship tournament oo hadda sanadkii labaad ay nooga qayb galayaan ciyaartooy soomaaliyeed oo waxaa weeye tartanka dadaadka sideed tobanka sano waxaa ka qayb galaya maxamed iyo salma iyo sihaam walaala ah oo degan maraykanka los angeles imise waddan baa ka qayb qaadanaysa tartanka ilaa hadeertan waxaa qayb galaya ilaa kow iyo toban waddan aad u weleysay shalayto ayay dhacday soomaaliya waxaan galnay kaalinta shanaadaan galnay shaleeto oo kow iyo toban wadan ayaan galnay shanaad marka si fiican bay u cayaareen maxamed iyo salma iyo sihaam maantana la ciyaaraya bilito la ciyaaraya habeenna baan soo gabagabin doonaa waxaan rajeynaya inaan meel fiican ka gaarno hadduu la yidhaahdo waxaa aad iyo aad aan ugu mahadcelinaya aabahood iyo hooyadood oo jooda weyn geliyey dhalinyaradan oo ilaa marka yareen waxay soo baraayeen iyo wasiirka isboortiga ee dowladda dalka soomaaliya balaji maxamed diiriye meesheena mataqaana aad loo taageer soomaaliya marka la fiiriyo tartanka dhinaca golfka sidaas uguma fiicnayn waxyaabaha xiisaha leh ee keenaya in soomaaliya ay tartan ka qayb qaadato ee ku dhiirigeliyey ama ku keenay in dhallinyaradani ay tartanka ka qayb qaataan ciyaaraha noocan oo kalea maxaa la odhan karaa waxaa dhihi karaa maadaama ay carruurtan ku dhasheen ama kusoo koreen waddanka maraykanka waalidkoodna uu xoog geliyey in ciyaartan ciyaaraan ayaa keentay anigaba kula hadlaa xataa waa ciyaaraa sanadka dambe april amase mataqaanaa may ayaa ka qayb gali doona ciyaaraha dadka waaweyn pan arab league championship hadduu yaraad dad badan soomaali badan baa jirta ciyaarta marka waxaan rajeynaynaa inay hadda markay arkaan ay ku soo xirmaan si aan ciyaaraha dambe oo la ciyaari doono aan anagoo fara badan ugu qayb galno oo saan magaceena iyo calankeena kor ugu qaadno insha allah rajada hadda dhalinyaradan wiilashan iyo gabdhahan soomaalida ah ee isla dhashay ee tartankan ka qayb galaya intee bay gaarsiisan tahay wallahi hadda aniga waa la joogay ilaa iyo saddexdii maalin u dambeeyey waana la ciyaaraya xataa waxaan ka arkay inay mataqaana rajadooda aad u fiican tahay waxaan rajeynayaa inay meel fiican geli doonaan ay mataqaanaa habeen dambe koob fiican meel fiican ka geli doono tartankan calankeenana meel fiican ayay geeyeen waana u mahadcelina waan baleen waxaad ka dhawaajisay in markii ugu horreysay aysan ahayn oo markii labaad ay tahay tartankan ay ka qayb galaan markii hore xaggee baa lagu qabtay natiijadii ay ka keenaysa intee bay gaadhsiinayd sanadkii hore waxaa lagu qabtay waddanka tunisia waxay galeen tartanka ka galeen kaalinta shanaad ayay galeen hadda waxaa keenaa in shalay tobaanka kuwaad ay lix galeen ay mataqaana meel fiican soo gaari doonaan kaasi waxa uu ahaa afhayeenka somaali golf association danjire maxamed cali nuur america kana mid ah ciyaartooyda golfka dheela oo khadka telefoonka igu warramayey waddanka morocco isagoo jooga intaasina waxaa ku eg xubintii ciyaaraha tani kulanti dambe nabadgeliyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a washington haatana wararkii ugu dambeeyey amaba ugu waaweynaa caalamka aan ka codsado nuur xasan nuur mahadsanid zahra safkii ugu horreeyey oo ka mid ah kumanaan muhaajiriin ah oo iyagoo cagahooda maalaya kusoo wajahan xuduudda koofureed ee dalkan maraykanka ayaa arbacadii shalay gaaray magaalada tijuwana ee xadka dalka mexico ilaa iyo siddeed boqol oo isugu jira caruur haween iyo rag ayaa hadda ku sugan magaaladaasi qaar badan oo ka mid ah dadkan ayaa sheegay in ay joogi doonaan halkaas si ay u sugaan kooxda kale ee muhaajiriinta ah muddo bilooyin ah ayay ku qaadatay inay tijuwana gaaraan kadib markii ay kasoo carareen rabshado iyo faqri kasoo barabixiyey dalal ku yaala bartamaha america haba ugu darnaada ee dalka honduras ku dhowaad afar kun oo muhaajiriin ah oo hadda socod ku soo maraya inta u dhexaysa gobolka sonora iyo magaalada tijuwana ayaa lagu wadaa inay xadka mexico gaaraan maalmaha soo socda macallimiinta dalka iiraan ayaa maalintii labaad ku jira mudaaharaad shaqo joojin ah iyaga oo ka cabanaya lacagta ay ku shaqeeyaan oo aada u yar marka la barbar dhigo nolosha waddanka macallimiinta ayaa sidan oo kale shaqo joojin u sameeyey bil ka hor balse waxa ay tilmaamayaan in aanay waxba laga qaban cabashadooda aad baad umahadsan tahay nuur xasan nuur oo wararkii dib inoo xasuusinayey halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa waan ku rabaa heesta alkudhigeedu yahay waxaa dib u soo qaaday oo ku luuqeynaya fanaanka iidlayare iyo iqrayarey
heestaasi kurabaa iyo codadka idlayara iyo iqrayaray ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiiyey sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo